barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalin jimco ah saddexda bisha januari sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno barbaarintii carruurta iyo sidii ay martida u soori jireen soomaalidii hore ee gobolka awdal oday wiinankiisa wuxuu odhan jiray hadday ku qabsato saddex hayla sugin waxa kale maamulka anaa iskale laakiin saddexdaa aabba hayla sugin waa kolkuu reerka ka socoteeyuu safro hayla sugin saddexdaa waa saddexdee
sidoo kale dhegaystayaal inta aana idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan
doona
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dowladda maraykanka ayaa fulisay weerar dhaawac xooggan gaarsiiyey iiraan iyadoo hogaamiyihii ciidamada xulka ah ee qudus ee dalkaasi ku dishay duqayn ka dhacday dalka ciraaq wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in jenaraal qaasim sulaymaan lagu dilay weerar dhacay goor dambe oo khamiistii ah kadib amar ka soo baxay madaxweyne donald trump wasaaradda ayaa weerarka ku qeexday tallaabo lagu difaacayay danaha maraykanka ee dibadda jenaraal suleyman wuxuu waday qorshe lagu weerarayo diblomaasiyiinta iyo ciidamada maraykanka ee ciraaq iyo gobolka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay bantakoonka qoraalka ayaa intaas ku daray duqaynta waxaa loogu dan lahaa in lagu joojiyo weerarka iiraan ay qorshaynaysay dowladda maraykankana waxay sii wadi doontaa inay qaado dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah ee ay ku ilaalinayso dadkeeda iyo danaheeda wasaaradda difaaca maraykanka ma aysan bixin faahfaahin ku saabsan duqaynta hase yeeshee saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in gantaal lagu weeraray kolonyo baabuur oo ku safrayay agagaarka diyaarada garoonka diyaaradda caalamiga ah ee baqhdaad weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay abumahdi al mahandis oo ahaa taliyo ku-xigeenkii maleeshiyada iiraan ay taageerto ee alxashad al-shaacbi ee dalka ciraaq
xogayihii hore guryeynta ee dowladdii madaxweyne barack obama ayaa shaaciyey inuu ka hadhayo loolanka aqalka caada loogu jiro ee xubnaha xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa doorashada sannadka laba kun iyo labaatanka julian castro oo ahaa xubinta keliya ee asal ahaan ka soo jeeda dadka laatiinka ayaa haystay keliya boqolkiiba hal isago oo ku guuldaraystay inuu buuxiyo shuruudaha looga baahnaa dooda soo socota ee xubnaha u tartami doona jagadan madaxtinimada ee xisbiga dhexdiisa dhex mari doonta isagoo hadal ujeediyena aana wax raaligelina ka siinin taageerayaashiisa xilli uu castro werjigabax kala kulmay dhaqaalo ururinta loo sameynayay xubnaha tartamaya ayaa sidoo kale senator bernie sanders oo ah xubinta ka mida xubnaha tartamaya isna uu noqday qofkii ololihiisu uruuriya dhaqaalihii ugu badnaa sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana kooxda ololihiisu ay khamiistii shalay shaaciyeen inay uruuriyeen afar iyo soddon dhibic shan milyan oo dollar halka elizabeth warrant oo iyaduna ka mid ah xubnaha tartamaya iyadana ololaheedu sheegeen inay ururiyeen afar iyo labaatan dhibic lix milyan oo dollar halka madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka geo biden isna kooxdiisa ololuhu ay shaaciyeen inay ururiyeen dhaqaalo dhan labaiyo labaatan dhibic toddoba milyan oo dollar
suhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda ee magaaladaasi hashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ee toddobaad waxaa marti inoogu ah caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolkan awdal mowduuca aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxa uu ku saabsan yahay habkii waalidku ula dardaarmi jiray amase uu u waanin jiray ubadkiisa sida dhaqankuba uu yahay uu u tilmaami jiray waalidka soomaaliyeed ubadkiisa waxaa kaloo aan ku soo qaadi doonnaa martisoorkii soomaalidu sida uu ahaan jiray iyo dhaqanka ay ku karaamayn jireen martida soomaalidu caaqil ku soo dhowow ee barnaamijka sooyaalka dhaqanka ugu horraynna waxaan ku weydiinayaa bal waalidku sidii uu ilmihiisa u dardaari jiray una barbaarin jiray una waanin jiray isagoo tusaya habdhaqanka bulshada ee wanaagsan ee ay soomaalidu leedahay haa waa salaamu calaykum horta waxaan salaamayaa v o eda dhammaanteed waan salaamayaa siday u dham tahay dhegaystayaashaba waan salaamayaa boqolkiiba boqol baan salaamaya salaanta islaamkaan ku salaamaya intaa kadib wixii dhaqanka aan ka xusuusannahay dee waa maskaxdu way daashaayo waxyaalo badan baa la iloobaa dhaqanka odayaashu markay odaygu inankiisa wuxuu odhan jiray saddex hayla sugin saddex hadday ku qabsato saddex hayla sugin waxaa kale maamulka anaa iskale laakiin saddexdaa bahayla sugin haddaan reerka ka maqanahay wey ka maqanahay waa kolkuu reerka ka socoteeyuu safro hayla sugin saddexdaa waa saddexdee dhiig reerka ku soo baydhay oo abkaa guraya haddaad aragta elyankaar bay leeyihiine dhiiggaa hayla sugina bixi oo gashiga qodobka labaad martida goor xun socota ee wixii reerku cunayey ama caano ama midho ahaa aw cunay ee la seexday martida timaadee islaamkana dheri iyo wax kale ha la sugin oo dumar ha la sugin ee xerada u dhexgaloo taana hayla sugin madax bannaan baad u tahay buu odhan jir wixii xoolaha aad uga qalayso waxaad xoolaha u qalayso madax bannaan baad u tahay haddoqnoobin buu odhan jira marti goorxun socota ulowga abbo qodobka saddexaad inatiinnu hadday timaado oy reerkay u dhaxday ka timaado ama guursadeenba waa siduu u yaqaane eh oy baahi reerka keento faramadhnaan yaanay ku noqon faramadhnaan yaanay ku noqonna taana hayla sugin buu yidhi oo xoolaha wixii aad ka siin karta ka sii buu jeedaa miya waxarago weliba waxarago anacas ha noqonina waxarago aabba waxaragaan kugu ogahay buuri wax kasta haddaad siiso ood afka wax ka siiso oo ina taasi qado kadinka daal gaari maysee dhexday ku dhici buu yidhi hadday si kasta u qado oy diiqo wanaagsan oo cadowgeedu ka naxo nasteexduna ku farxana aad siisana hadday tobanqadama daashay aabbo inabtiinuna yaanay reerka ku qadina saddexdaa hayla sugin buuri mid kalena yeel buuri raashinka kolka ummadda lasoo hordhigo aabba kaynaan dheeraha noqon buuri kaynaan dheeraha noqon buuri taa markaa wuxuu kala hadlayaa asluubtii cuntada loo cunayo cuntada loo cunayuu kala hadlaya kaynaan dheera aabbaha noqonin waaya kureed liqana aabbaha noqon kabadhurana ha noqon buu odhan jiray saddexdaa markaad noo faahfaahisa maxaad ula jeedaa markaas waan soo wadaa wuxuu u jeedaa inankiibaa ku yidhi abba sawka la fadhiya kaynaan dheeruhu waa maxay sawnaga fadhinaba buu yidhi ee waxbaba la cunayo abba kaynaan dheeraa la yidhaa qar dhankanaad fadhida mane dhankaa kale haddaad fundhaalkaaga u tallaabisa kaynaan dheeraa la yidhaahe waa ceebe kaynaan dheera iska ilaali dhankaagu ka cun cuntada kureed liqanaha oo noqonno fundhaal baa wax lagu cuni jiray fundhaalka haweydarsiimadaadu yaanay weynaanin oon ummaddu kula yaabine fundhaalka inta madhan ha u badnaado oo kureed liqana ha noqon kabadhurana ha noqono ama caana ha ahaato ama subaga wixii xeedhada lagu daro ha janjeerinoo ha ka dhuninoo abba sidaasaan sidaa yeel buuri
dad badan oo ina dhegaysanaya oo dhallinyari haa ma garanaysaa ma garanayaan fandhaalka waa run ay soomaalidu wax ku cuni jirtay iyo xeedhada waa bal noocay ahaayeen markaad tilmaanto siday ahaayeen waxay ahaayeen fundhaal haddaad maqasho af soomaalka kolka loo ego faradhaan baa la yidhaa waa faradhaan fundhaal waa ku iminka qaadadan ama malqaacadda iminka halkay ku jirto ayuu ku jirayay geedaha laga qori jiray wax qiimo badan buu ahaa dadka in badani way soo gaadhay fundhaalkaasi dee tan ma leegayn malqaacadan dee wuu ka weynaayo hadduu doono dee nuskiiloobu qaadi jiray hadduu doono oo waxa jilicsan oo kale ee mashuurada iyo waxaa in badan buu qaadi jiray kaasuu uga digayaa aabba wuxuu yidhi waxba kureed liqaha noqono fundhaalku waa kaa oo qaybtan qoryaha laga qoro mid qola quday tidhaahdaa qolana malagsay tidhaahdaa qolana dhuray tidhaahdaayo waa kan ka weyne ee dee xeedhyaha lagu lagu rid dheriga lagaga guri jiray ee xeedhyaha lagu guri jiro kaa qudaa la yidhaha ama malagse ama waxaa la yidhaahaa dhure iyo qolaba sibay u taqaanaa waa kii ka yaraa ee xeedhyaha lagu cuni jiray ee la odhan lagu mahmaahi jiray fundhaalbe xeedho mari in kastaba ha leegaatee mahmaadu waa tii ahayd fundhaalbe xeedho mari halkaa markaan eh, su-aal kaa weydiiyo dhaqankaa hore ee soomaalidu gacanta markaa wax kuma ay cuni jireen waxay ku cuni jireen fandhaalkaasay wax ku cuni jireen gacanta maxaaba la cunayaa dee waxaan cad ahayn cadkuunbaa lagu cunayaa unbaa lagu cuni jiray een, gacanta waxalla waxa kale wuxuu ahaa dee raashin buu ahaayo ama gelley buu ahaa ama gorow buu ahaa midhow ahaa ama bariis buu ahaa de wuu ka xaaraansanaa gacan de bariiskii subag baa lagu dara waxaa iminka intoo la cascaseeyo faraha lala gelaya maahayna subag baa lagu dari jiray oo la dhex dhigi jiro kaasaa lagu cuni jiro fandhaalkaasaa uyuu ahaa kaasuu ahaa iminka waxaad sheegtay wixii innamada lagula dardaarmi jiray gabdhaha maxaa lagula dardaarmi jiray gabdhaha waxaa la odhan jiray aabbo waxaad yeeshaa aabbo marxabba ogow marxabba ninkaaga marxabba ogow madhaxna ogow maydhashana aabba ogow buu odhan jiray madhaxa af soomaalka dadka qaarkii dee sidaa uma fahmayaane yacna waxaagu yaanu kol keliya wada noqonine inta kolba reerka deeqda habaytimaalinine xaggaaga dambe waxa yaalaan waa laysku nacaa kolku wada ridka eh waa laysku nacaa ma- marxabana ninkaaga waxalla wuxuu ku yidhaa waxaad qaban karaysa iyo waxaanad qaban karayn intaasuu raggu ka helaa marxabo uundheh dee maydhashano ogow oo nadaafaduna waa qaali Ee, sida kale wuxuu odhan jiray inta aad ilmahaaga isaga ha kala xishoon intaad ilmahaaga siisa ha kala xishoon ha kala xishoon ilmahaaga waxa weeye raggu saddex xaydhxaydh buu aabaleeyahay xaydhxaydh waa caloosha xaydhxaydhna waa dhafoorka xaydhxaydhna waa kubka xaydhxaydhka kubka waxa ka dhammeeya ragga aabakabaxumo calooshana waxa ka dhammeeya guri xumo naag xumaa kaa calooshana ka dhammaysa ka dhafoorkana tolxumaa ka dhammaysa labada kale adiga waxba kaama gelin kaa caloosha iyaanu ka dhammaanin kaa caloosha ogowbu aabba odhan jire sida kale wuxuu odhan jire een, raggu kol waxay idhaahaan naagta faxalkaa waa weyse fur weyn bay idhahaan raggu waa sina- sina lagagama eed baxo ta waxeed aanay wax kaba- ka bixinna waxaa la yidhahaa qolqolood aabba qolqoloodna ha noqon weyse furweyna ha noqon dhexdhexaad noqon xubingareedda xubingareedda martida tolka ama gacalka ama wixii aqal gubtaa jiro oo naagta xuni haylaankay ku oydaa haylaamada la guray kolkuu aqalku gubto ta geesyadiina madaxay aabba ka bixisaa inatii ina hebel baa xararkaa bixisaa macawsaloolkaa baa la yidhaahe wax dhammaaday oo dhintay oo magacaaga dila kaygana dila ha bixinin adugu gurigaad leedahay guriga wixii ka baxa adaa leh ninku shaqo kuma leh xooluhuu leeyahay aabba ceeb ha ii soo hoyin sidaasuu hablahana odhan jira
soomaalidu waxay dhaqan u lahayd martisoorka kaalin muglana kaga jiray muhiimna aha siduu ahaa dhaqanka martisoorka soomaalidu waayadaa hore martisoorka dhaqanku wuxuu ahaa reerka lagu qadee martida xumeeya waa la tilmaami jiro waxaa la odhan jiray reerkaasi maaha gob baa la odhan jiray waa la isku sheegi jiray oo waa la iska ilaalin jiray waxa dhacday kolka martida ay soo baxdo gole cajiibaa loo oodi jiray oo aad labadaa dhaban qabsato golahaasaa la fadhiisinayey qoryaha la soo dhigay oo loo shidayey waxa loo dhigayey gogosha cawihii hore ee de waxay ahaan jirtay caw baa la odhan jiray ama saanjarco oo la isku tolo oo saddex sacoo dhincas ahoo laga tolay oo de xaragowaa marti xarage eh taasaa loo dhigi jiray shaaha dee lagu horraysiin jiray oo caanaha lagu horraysiin jiray intuu neefku bislaanayo oo dee sheekadaa lagu maaweelin jiray oo sidaasay haydoo beri baa dee yaa dee qolaa loo loogay martidiibaa dee loo loogay dee marti dadkii hore dhaqankuwa cajiiba waxa wanka la qalo badhidaan laga reebi jirin dee qolaa badhidii ogaan uga reebtay bal inay gartaan iyo in kale dee faanuus ma jirinoo kolkii cadkii la geeyey qoladii badhidii oo ka maqanay aragtaybu dee sarbeeb buu ku doondoonay halkii suuryada laga keenay iyo halkii iyagu ay fadhiyeen dhexdoodiibuu dee qori daba sidaa ula socsocday oo qoladii ergadii dee looga bixisaa tii waar maxaa doondoonaysaa cad idinkana idinka yimidda annagana ana soo gaadhin baan doondoonayaa buuri warwaalkano dee waa loo geeyey sarbeeb bay ahayd kolkay habeennimada marka sidaa loo sooriyeeye ee taa la siiyo ninku hadduu habeennimadaa halkaa u hoydo caawa reerkiisii ku hoyanayo aroortunbaa si fiican loo dhergin jira oo loo qureecin jiray hadduu ka dhaxayo neef labaad baa la qali jiray islaantaa la odhan jiray moofeyo bisleeyo casee baa la odhan jiray islaantaa casee la odhan jiray oo moofee subraaruug raggii hore sidan jiray oo u weel ahaa kaasaa loogu guri jiro oo habeenka aad dhaxaysaana kaasaa la siin jiro gobonnimadaasaa jiraysay si aanay meesha dee waa lays waraysan jiray kolka dee ballayada ama ceelasha ama laysugu yimaado meelaha tuulaha waxaa la yidhi xalay reer maad u hoyatay haa reer kuha kaasuu ahaa haye dee bal waran ma lagu sooriyeeye doortiibuu afur waayey habeenkiina wuu dharkay wuxuu yidhi ma galladii xalay baan sheegaa mise godabtiisaa kuu yidhi ilan saaka inaanu wax cunin buu tilmaamayaa xalayna wax cunay buu tilmaamayaa waa la garan jiray haddii la yidhaaha reerkaa martida sooriyadeeda haddii lagu xanto oo laydhaa ama dadkuu qadiya ama ma looga laydhaa hablihiisa laguma degdegayn shaqo adag bay ahayd
martidu way kala duwaneed xagga martabada marka la eego dad waxay ahaayeen dee dad marti oo caadiya dadna waxay ahaayeen ama madax dhaqameed ama dad culimaa see loo kala sooriyen jiray waxaa loo kala sooriyeyn jiray madax dhaqameedka ama cuqaasha laba cisho lamaba sii daynay kolkaan anu intii aanan u arkay gobolkan awdalin baan soo gaadhay intaanay magaalooyinkani badan lamaba sii daynayna waxaa la odhan jiray iska fadhiya labiyo saddex fadhiyaa la odhan jiray halkaa dee jaadkan iyo saqajaankani ma jirina caanaha iyo ilkaa iyo gogashaasunbaa u taalayoo iyagoo dee ma garanaysaa siday u nasteen adyaabtu unbay cishaday doonaan tegi jireen oo kuwaasi gaar bay ahaayeen martida gacalka gaar bay ahayd iyana afar indhoodoo isku cilla labaa hoos loo rogaabaa la odhan jirayoo iyaga guryaha la fadhiisin jiray oo lagu sooriyeyn jiray oo golaha tolka iyo martida dee dushaa loo oodi jiray iyaga dhul cajiibahoo dee aqaladaa lagu sooriyeyn jiray oo kolka la sooriyeeye ee sidaa loo yeelo wax dee laydhaa ducay reerka kuleeyihiin baa la odhan jira oo dee xoolaa la siin jira oo dee xoolaa lagu kaxaynaya gacalka haba yaraatee lama qadin jirin sidaasay iyaguna u tegi jireen oo sidaasay kala ahayd ta dee tabaqdhoonka iska jirtaana reerka ka u loogana waa la arki jirin kan wuxuu reerku qaba la qabana waa la arki jiro sidaasay kala ahayd waa kaa ta culimadu iyagu culimada reeraha way iska lahaayeenoo kolkay aqalada fadhiyaan faraha laguma fiiqi jireen gacantaa la duubi jiray sida xabaalaha oo la odhan jiray aqalkaa culimadiibaa fadhida oo looma geli jirin kol alla kolka iyagu doonaan unbay reerkaa kaanbabax jiro oo ciiba ma sii daynayn iyaga loomana geli jirina ninka sooriyeynayuunbaa u geli jire halkaa dadkan iminka dee culimada iyo dhallinyarta iyo sakhraanka wada fadhiisinaya ma ahayne dad adablah oo kala xukuman bay ahaayeen waa kaa
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama kuna soo qaadanay dardaarankii iyo waanidii waalidku siin jireen ubadka iyo martisoorkii soomaalida ay dhaqanka u lahayd waxaa marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka naawdal gaar ahaan magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo dambe iyo sannad wanaagsan
waagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga haashim sheekh cumar goodo barnaamijkaasi inala socodsiinayey welina waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa ilaa iyo hadda la celin layahay waxayna ku dhammaysteen sannadkii iyagoo aan laga badinin horyaalka ingiriiska waxaana liverpool kulankii u dambeeyey ee xalay ay la ciyaartay kooxda sheffield united ay kaga badisay labiiyo eber iyadoo goolasha kaga mahad celinaysa xidigaheeda maxamed saalax iyo sadio mane kuwaasi oo hadda ah liverpool tiirarka ay ku taagan tahay kulankaasi ayaa liverpool waxa uu ahaa kulankii labaatanaad ee ay ciyaaraan horyaalka ingiriiska iyo kulankii koowaad ee wareegga labaad ee horyaalka waxa ay liverpool urursatay konton iyo siddeed dhibcood waana in ka badan intii ay heshay xilli ciyaareedyo ka mid ah xilli ciyaareedyadii soo maray oo liverpool ay ku dhammaysatay shan iyo konton dhibcood waxaana hadda liverpool ay isu diyaarinaysaa in ay ku guulaysato horyaalka ingiriiska maadaama dhinaceeda dhulka la dhigi layahay waxaa ku soo xigta leicester city oo leh shan iyo afartan dhibcood laakiin liverpool weli waxaa gacanta ugu jira hal ciyaar ama hal kulan oo aysan weli ciyaarin kaalinta saddexaad waxaa ku jirta manchester city oo leh afar iyo afartan dhibcood kooxda manchester city ayaa qaadanaysa xilli ciyaareed la yaab leh intii uu ku sugnaa beb guardiola waxaana tababarahaasi oo kooxda aad u dhisay hadda ay u muuqataa mid hoos u sii socoto kadib markii uu xallin waayey dhibaatada ka soo wajahday bixitaankii cambany iyo weliba dhaawacii soo gaaray laboorta iyadoo kooxaha ingiriiskana ay soo fahmayaan qaab ciyaareedka beb guardiola taas oo la leeyahay inay ugu wacan tahay in ay iska dhiciyaan kooxo yaryar oo markii hore kooxda aysan ku degdegi jirin waxaana taas caddayn u ah xitaa manchester city marka ay badinayaan sida kulankii lasoo dhaafay oo kale dirqi ayay kaga badiyaan kooxaha kale chelsea ayaa kaalinta afraad ku jirta oo leh lix iyo soddon dhibcood kooxaha manchester united iyo arsenalna iyo tottenhamna waxa ay la daala dhacayaan sidii ay u soo geli lahaayeen afarta sare dhinaca iyo gooldhalintana waxaa ugu sarreeya ee horyaalka ingiriiska jimi vardi oo leh toddobiyo toban gool waxaa ku soo xiga daani englis oo u ciyaara kooxda southampton saddex iyo toban gool ayuu leeyahay obamiyaga arsenal u ciyaarana saddex iyo toban gool ayuu leeyahay marcos rashford oo u ciyaara kooxda manchester united wuxuu leeyahay labiiyo toban gool tomy abrahamka chelseana labiiyo toban gool jimi vardi ayaa ah hogaamiyaha kooxda leister oo sannadkan wacdaro dhigaysa islamarkaana ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka ingiriiska dhinaca iyo seeribida ingiriiskana wayne roney ayaa markaasi kabtan u noqday kooxda derby county oo tababar ku-xigeen uu u yahay waxaana roney kooxdiisa derby ay ka hortagtay kooxda bansley laba iyo hal ayayna ku badiyeen roney ayaa ka mid noqon doonaa ayaa ka mid noqon doona tababarayaasha derby kadib markii uu ka soo laabtay dalkan maraykanka oo uu ciyaari jiray kooxda washington waxaana hadda kooxda ay gaartay guul wax ku ool ah dhinaca iyo n b a-dana kooxda golden state warriors ayaa weli xaalad xun ku jirta waxa ay tahay kooxda uga hooseysa dhinaca galbeedka iyadoo kooxdan laga badiyey toddobi-iyo labaatan ciyaarood sagaal ciyaar oo keliya ayay badiyeen waxaana hogaaminaysa l a lecris oo galbeedka hogaaminaysana waxa ay badiyeen toddobiyo labaatan geem dhinaca barigana waxaa hogaaminaysa kooxda milwake box oo iyadana ku haysa ama badisay soddon iyo kow ciyaarood waxaana laga badiyey shan ciyaarood wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayey wararkaasi ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha gabagabada idaacadda ayaynu maraynay haatanna aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed saki
baaxadiis weynay wanigii ka baade oo qorow inabadgeedhulkeennii dhulkeennii dhulkeennii ballaarna baaxadiis weynay wanigii ka baade oo qorow inabadgeed boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay barbara buuhoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban boosaaso iyo bari garwaha ku balnaban ceelbuur ku yaaliyo cabudwaaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin ceelbuur ku yaaliyo jawharo bu'deediyo ceeldheer habaalmarin habaalmarin ceelbaraaf habaalmarin
codkaasi axmed zaki ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacadaha iyo dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo